Star FM News.
kulan wacan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxa fulinta caymiska shaha oo shaqada laga istaajiyey musaale mudhaafadhi oo ku baaqiyay in la kordhiyo miisaaniyadda lagula tacaalo isbeddelka cimilada dhanka soomaaliyana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan doorasho maanta ka dhaceysa jamhuuriyadda somalilan iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon waa subaxnimo arbacaha taariikhdun waa ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha kow iyo tobnaad ee nofembar ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay kow iyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga kusoo dhawaada qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo dhegeystayaal idinla socodsiinaya ee soo dhowaada alaija wajiir oo si kumeel gaara u hayay xilka madaxa fulinta ee caymiska caafimaadka bulshada ee shaa ayaa shaqada laga istaajiyey waxaa la siiyey fasax qasab oo muddo sagaashan cisho ah si baaritaano loogu sameeyo habdhaqankiisa iyo waxqabadkiisa waxaa go-aankan soo saaray guddiga maamula shaa oo hoosta ka xariiqay in loo baahday in dabagal lagu sameeyey tallaabooyinka uu qaaday wajiira intuu jagadan hayay robert ingazira oo ahay siyahayaha xilka agaasimaha adeegyada maaliyadeed ee caymiska shaa ayaa loo magacaabay madaxa fulinta ee nidaamkan wuxuuna shaqayn doonaa muddo kumeel gaara madaxa wasiirada dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurbo joogta musalia mudavadi oo matalaya madaxweynaha qaranka william ruuto ayaa ku baaqay in caalamku uu kordhiyo miisaaniyadda lagula tacaalo isbeddelka ku yimaada cimilada arrintan ayuu ka sheegay shirweynaha cimilada ee cop oo sanadkan lagu qabanayo magaalada baku ee dalka azerbaijaan waxa uu carabka ku adkeeyey in kenya iyo dalalka kale oo ay qaaradda afrika ay doonayaan in lacag dhan boqol lixdan iyo sideed dhibic soddon iyo shan trilyan oo shilin lagu maalgeliyo arrimaha cimilada ka hor sanadka labada kun iyo soddonka mudhaafadhi ayaa hoosta ka xariiqay in walaaca ugu weyn aaniraahda in walaaca ugu weyn ay u qabaan uu yahay ama ay qabaan uu yahay in aan laga dhabaynin ballanqaadyadii maaliyadeed tana ayuu tilmaamay in caqabad ku tahay dhaqangelinta qodobadii ka soo baxay shirarkii hore ee looga arrinsanayay saameynta isbeddelka cimilada xogyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa dhankiisa sheegay in cimilada oo wax laga qabto aynan ahayn arrin lagu deeqaya balse qasabay tahay waxaa la shaaciyey natiijada ka soo baxday imtixaanaadka dugsiyada iskudhafka ee islaamiga ee loo yaqaano i c d c ee sanadkan waa maalinta si rasmi ah loo iclaaminayo nataa'ijta imtixaanka ay ilmaha u fariisteen sanadkan laba kun iyo labaatan iyo afar dabcan imtixaankan wuxuu ku saabsan yahay madaarista islaamiga ah ee loo yaqaano integrated schools iyo skoolka iyo madrasada hal meel lagu wada akhriyo waxayna leeyihiin hal manhaj ah iyo kutubtana ay akhristaana waa waa isku mid oo manhajkaas ayay raacsan tahay marka ardayda u horeeyo sanadkan guud ahaan waxaa waaya kun iyo toddobaoo toddobaatan iyo afar laakiin tobanka arday oo u horeeyo sanadkan waxay kale yihiin ardayga koowaad waxaa la yidhahdaa abubakar maxamed abubakar iskoolka sheekh zayd children ku yaalo mombaasa natiijadiisana majmuuca hadii la isku daro waxay shan boqol lixdan iyo shan u dhigmato sagaashan iyo afar faasil toddoba-iyo toban ardayga labaad sanadkan waxaa la yidhaahdaa muscab maxamed cabdi oo dhigto young muslim children homes sida hadda la sheegaya young muslim waa macruuf iskuul qadiim ah arday agoomo badan baa dhigtaan ardayga labaad young muslim ayuu ka yimid wuxuuna helay shan boqol iyo lixdan u dhigmato sagaashan iyo saddex faasil soddon iyo saddex ardayga saddexaad waa xafsa axmed cali waxay dhigataa araxma academy ee nairobi ayadana waxay heshay shan boqol konton iyo afar u dhigmato sagaashan iyo labo faasil soddon iyo saddex ardayga afaraad kaalinta afaraad galay waa axmed maxamed cabdinaasir wuxuu dhigtaa tacliim integrated ku yaalo malindi kilifi county wuxuuna helay shan boqol konton iyo laba u dhigmato sagaashan iyo laba faasil eber eber ardayga shanaad waa cabdiraxmaan ismaaciil daahir oo alhilaal academy ku yaalo gaaris shan boqol afartan iyo sideed ayuu helay u dhigmato sagaashan iyo kow فاصل صدن إسده بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مقعيد وحلير هذا محمد الشيخ أحمد عبد الله وحن كسعد أسكولك يا مسلم أكاديمي أما يا مسلم تشيلس هم أسكول كاسو أسكول قديمة و 1969 إلى ما أرتي مدة كده والله بالله أو دفر بدن أو ما أرتي كسو تخرجين أو ما أرتي الدنيا دعلا وعن أضفر أحسنها إلا شاعي imtixaanaadkii maaragtay madaarista i c d c oo anakan ku guulaysana maaragtay kaalinta labaad maaragtay ilmaha tobanka cunuga ugu hore iskuulaha kenya oo dhan maaragtay waxaan ku guulaysana kaalinta labaad waxaana u horreeyay yarladh oo maaragtay muscab maxamed cabdi oo maaragtay iskuulka ka socda oo gaarisa county sidoo kale maaragtay iskuulaha maaragtay shanta iskuula ugu hore oo maaragtay ugu horreeyay imtixaankaas waxaan ka soo galnay maaragtay toobka maaragtay nambarka saddexaad waa kaalin aad u muhiimsan maaragtay faraxdaas iyo maaragtay kaalintaas iyo maaragtay raareyntaas waxay ku imaatay maaragtay dadaal macallimiinta xagga ka imaaday waalidiinta iyo ardayda marka waxaan leenahay maaragtay aad ayaan faraxsannahay waxaan u baaqayna maaragtay kala gaarisa inay maaragtay ay maaragtay kaalin weyn ka qaateen oo iskuulka maaragtay iskuul aad qadiim u yahay oo dadkii maaragtay soo taqarjo meel badan ay ka hayaan maaragtay adduunyada maaragtay dacladeeda
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna soomaaliya shacabka somalilan ayaa saaka u dareeray goobaha codbixintaasi ay u doortaan madaxweynaha cusub ee jamhuuriyaddaasi oo hoggaamin doona shanta sano ee soo socota doorashada ayaa waxaa ku tirtamaya saddex musharax oo kale ah ama oo ka kala socda xisbiyada ugu waaweyn ee somalilan madaxweyne muuse biixi oo u tartamaya ama haysta xisbiga kulmiye cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cir oo ka socda xisbiga wadani iyo faysal cali waraabi oo matalaya xisbiga ucud doorashada madaxweyne waxaa barbar socda doorashooyin kale oo xisbiyada lagu kala saari doono taasoo lagu go-aaminayo ururada siyaasadeed ee u tartamayay inay kasoo baxaan saddexda xisbi ee rasmiga ee somalilan ka jiraya guud ahaan toban urur siyaasadeed ayaa u tartamaya inay helaan ugu yaraan boqolkiiba labaatan codadka guud ee laga dhiibto shanta gobol ee somalilan ka kooban tahay taasoo u ogolaanaysa inay isku bedelaan xisbi rasmiga qofka codbiyaha ayaa loo qeybiyey laba warqadood oo midda hore ugu codaynaya musharaxiinta xilka madaxweynaha halka midda kale ay ka qeyb qaadanayaan doorashada ururada siyaasadeed doorashada ayaa xiise badan abuurtay iyadoo saadaalaha siyaasadeed ay muujinayaan in cabdiraxmaan ciro musharax xisbiga wadani uu haysto taageero ballaaran gaar ahaan taageerada ururada siyaasadeed ee mucaaradka tallaabadan ayaa xoojisay rajada ciro kadib markii madaxweyne ku-xigeenkii somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici uu taageero u muujiyey musharaxa wadani cabdiraxmaan ciro maalintii ugu dambeysay ololaha arrintani waxay dhabarjab siyaasadeed ku noqotay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi oo xilka hayay toddobadii sane ee lasoo dhaafay markan dhegeystayaal haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi akhbaaraadka caalamka diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa weerar dhowra ka geystay bartamaha magaalada beyruud ee dalka lubnaan waxay si gaara u bartilmaameysadeen isbitaalka deer al hawra siday ku warramaysa wakaaladda wararka ee n n a duqeymaha ayaa yimid kadib markii militariga israa'iil uu soo saaray amar daadgureen oo qasab ah oo la duldhigay dadka ku nool aagaasi warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda sta f m waanaga inta anigoo maxamed axmed khaliifa idiin warramayey ciddu warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenaha ciwaankeedunu yahay w w w sta f m c o k e halkaasoo qaab qoraal oga daalacan kartaan warkii aan halkaan ka akhriyey